laba boqol iyo soddon iyo afar xildhibaan ayaa muushinka u codeeyey halka boqol iyo siddeetan iyo siddeed kalena ay diideen waxaana codkani u yimid kadib markii xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ay ku biireen kuwa jamhuuriga si muushinka cambaaraynta ah uu u meel maro waxaana ciqaabtani ay hal tallaabo u jirtaa in rashiido aqalka wakiilada laga saaro haweenaydan oo saddex muddo xileed ka tirsanayd aqalka wakiilada ayaa muddo dheer bartilmaameed u ahayd aragtideeda colaadda tobannaanka sano soo jirtay ee bariga dhexe dooda qaraarkan canaanta ah ee galabnimadii talaadadii ayaa waxaa riixayey xubno uu ka mid yahay xildhibaan rich mccormeg oo ka soo jeeda gobolka georgia kaasi oo sheegay in muusinku uu ka jawaabayo waxa ugu yeeray in rashiida taleyb ay dhiirigelisay hadallada yuhuud nacaybka ah waxa uu sheegay in war been abuur ah oo aan la aamini karin ay ka sheegtay saaxiibkeenna ugu weyn ee israa'iil iyo weerarkii oktoobar toddobo sida uu hadalka u dhigay taleyb ayaa difaacday mowqifkeeda waxayna tidhi la ima aamusin doono mana oggolaan doono inaad erayadayda qalluucisaan waxaa intaa ku dartay in dhaleecaynta ay u jeedinayso israa'iil ay mar walba ku wajahan tahay dowladdeeda iyo madaxdeeda ee u hogaamiyo ra'iisul wasaare benjamin netanyahu waxaa muhiim ah in la kala saaro dadka iyo dowladda ayay tiri fikirka ah in dhaleecaynta dowladda israa'iil ay tahay yuhuud nacayb waa tusaale aad khatar u ah waxaana loo adeegsaday in lagu aamusiyo codad kala duwan oo u doodaya xuquuqda insaanka ee guud ahaan dalkeenna ayay tiri dhaleecayntaasi ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyey kadib weerarkii toddobadii oktoobar ay kooxda xamaas ku qaaday israa'iil oo ay ku dhinteen kun iyo afar boqol oo israa'iiliyiinah tiro kalena ay ku dhaawacmeen rashiida taliib oo xubno ka tirsan qoyskeedu ay ku nool yihiin daanta galbeed ayaa canaan xoog leh wajahday kadib markii ay ku guuldaraysatay inay si deg deg ah u cambaarayso xamaas weerarka kadib dhammaan xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa markii hore garab istaagay rashiida waxayna gacan ka geysteen inay hor istaagaan qaraarkii ugu horreeyey ee canaan ahaa kaasi oo iyada ka dhan ahaa oo fashilmay toddobaadkii hore laakiin tan iyo markaasi qaar badan oo ka mid a asxaabteeda oo ay ku jiraan xubno caan ah oo yuhuud ah ayaa aad uga soo horjeestay hadalladeeda ku saabsan dagaalka gaar ahaanna sababta oo ah halkudhig ay marar badan adeegsatay oo si weyn loogu arko inay ku baaqayso ciribtirka israa'iil inka badan labaatan ka mid a xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa ku biiray jamhuuriyiinta habeennimadii talaadadii si ay u cambaareeyaan rashiida taleyb kadib markii dadaal lagu doonayey in arrintan lagu xalliyo uu guuldaraystay